guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle uu hogaaminayo wafdi ballaaran oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo madax ka tirsan sodma ayaa gaaray magaalada baraabay halkaas uu ka dilaacay xanuunka halista heshoon biyoodka ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada baraabe iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo ka warbixiyey xaaladda baniaadnimo ee ka jirta degmadaasi guddiga maareynta masiibooyinka ayagoo runtii ay ka hadlaayeen baahiyadii horey annaga qayladhaamo ah u samaynay sidii magaaladan runtiibana baahiyadii ka jirto iyo xaaladii nagu soo korotay masiibada ahaa ee runtii markaa keligiyadeena maana la arkay waxaa u dabqaday guddigii xalimanaa qaran ee maareynta masiibooyinka ee runtii islamarkii ay adeegsatay sidii oo runtii mana magaaladan caasimada koonfur galbeed ay u soo gaarsiin laheeday xaaladihii ka dilaacay shuubiyoodka guddoomiyaha guddiga maareynta masiibooyinka heer federaal iyo la taliyihiisa iyo sidoo kale xildhibaan federaala iyo tiimam kale oo kala duwan oo dhakhaatiir iyo qeyba agaasimayaal ka mid ah hay-adda kuwaasi oo booqasho ugu yimid caasimadda koonfur galbeed ee baraawe ayaga oo ka jawaabaya xaaladaha maanta taagan ee degmada ay ku sugan tahay degmada beryahan waxaa ka jirta xaalad aan la soo koobi karin oo dad badanna ay u geeriyoodeen qaar badanna ay maxaa lahaa isbitaallada ugu jiraan haddeertaanba aan soo booqannay guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay in ka hay-ad ahaan sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga jawaabi doonaan xaaladda baniaadnimo ee ka jirta degmada in shan maalmood gudahood isbitaalkaasi boqol qofood ku dhowaad la keenay oo shombiyoodka oo soo rid waa xanuun runtii aad iyo aad u weyn waa xanuun runtii naqday xaalad emergency isu bedelay waa xanuun aysan ku filnaynin dowladda koonfur galbeed waa xanuun aysan ku filnaynin gobolka shabeellada hoose waa xanuun aysan ku filnaynin degmadu ee ay tahay federaalku inuu ka qayb qaata saasaana u nimada inaan ka qayb qaadano waxaan rabaa runtii inaan idiin sheego madaxweyne cabdicasiis lafta gareen wuxuu runtii idinkaaga walwalayaa si zaa'ida wuxuu runtii ku dadaalayaa in la soo gaaro degmadan oo dhibaatadu ay ka taagan tahay mas-uuliyiintan ka soo jeedo degmada baraawe ayaa ku baaqay in si wadajir ah looga qayb qaato sidii loogu hortegi lahaa siifaafista cudurka shuwan biyoodka oo fara baan ku hayaa bulshada ku nool degmada baraawe